caawa hameen aada u qiimo badan waa hameen farxadeed waana hameen murugo waa hameen farxadeed oo waa hameenkii soomaaliya ay noqotay jamhuuriyad caalamkana magac ku leh xorna ah waana hameen siddeed iyo labaatan iyo toddoba sano siddeed iyo labaatan sano soomaaliya iyadoon cidina hadda xorriyaddeedii ka qaadin ay weli mushkilad iyo dil iyo dhib iyo shidde ku jirto marka labada dhinac markii loo fiiriyo labadaba waxaa la odhan karaa waa hameen kulansaday laba dhiba labada arrimood intaa haddaan idhaahdo waxaa laga sheekeeyey oo raggii hadda halkan ka hadlay oo odayaasha ay ka warrameen taariikhdii iyo wixii laga soo maray halgankii soomaaliya waxay ahayd arrin jirta waxay ahayd arrin jirta waa arrin u baahan inta siddeed iyo labaatankaa sano aynu burburka ku jirray aan taariikhdaa ka warhayn iyo wixii xorriyaddan loo soo maray iyo calankan buluugga in looga warbixiyo aan taariikhdu lumin loogu celceliyo barnaamijyo looga sameeyo looga taariikheeyo bal si uun wuxuun damiirihii u soo noqdaan daayaca saaxiibka cabdullaahi qur-aan jecel wuxuu yidhi hameenkaa inuu joogaan u malaynayaa ruuxda arwaaxdaydaa joogtay laakiin jasadkaygu ma joogin hadda markaa le arwaaxdaydaa joogtay inaad dee arwaaxdaydu xilligaa waxay ka mid ahayd oo inoo dhan aynu ka mid ahayn abuurkii nebi aadam arwaaxda aadana oo dhan waa ka horrayso hadde waa tii ilaahay uu la khidaabtamay marka hadeerna ma yeri oo waayadaas kama fil yeri dadku inta badan da-da waa ka carara cabdullaahi isku fil baa nahay marka meel kastaa igu tiriya intaa kaftar haddaan ka dhigo waxaan rabaa fariin guud inaan u gudbiyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaana leeyahay soomaaliya wixii laga sheekaynayaa rag u soo maray iyo gabdhaba waxaa laynoo keenay dhaxal wanaagsan oo aan jiif iyo hurdo iyo baar la fadhiisto iyo tamashlo lagu helin raggii iyo gabdhihii halgankaa soo galay huteello qurux badan ma ay haysan diyaarada ma haysan gaadiid ma ay haysan sidai hadda uu ka sheekaynaya cabdullaahi ninka la yidhaha gaashaan inta lugeeyaan bay dadka martihi jireen si ay uga dhaadhacsiiyaan waxa qarannimada iyo xorriyadda iyo sharaftu ay tahay innagoo maanta wax walba haysanna inaynu kala qoqobannahay oo qofba qof u gudbi waayo oo aynu marayna maanta in aynu kala shakino oo qof walba carruurtiisa xataa uu ka shakiyo kuwii yaryarka ahaa aynu dhallay kuwa inay badaha ku daataan kuwana innaga ina ku janna doontaan oo ay yidhahdaan jannaan ka raadinayna maalin dhaweedo aan xamar joogay baa nin wuxuu ii shiday cabjilad waxaa ku duuba nin yidhi waa isqarxinayaa oo dardaarmaya ilig qalinu leeyahay marka iligiibu inta farta ku garaaco wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa iligaygaasi markii aan isqarxiyoo faniino intuu faniino mid mid mujrim oo ilaahay ka cadhaysiyay intuu ku dhaco inuu dakro oo aan ilaahay ridihiisa ku helo ilmaheenniibaa heerkaa maraya diinteenniina halkaasay maraysaa dhaqankeenniina warkiisabadaah waxaynu u baahannahay marka waxa saddex iyo tobanka wiil keeneen innagoo malaayiina oo soomaaliya hadda la yidhaahdo toban milyan kor bay u dhaafto inaynu weyno wax isbeddelah waa ayaandaro ayaandaro wey adduunkuna maanta meeshii uu joogo waynu ka warqabnaa waxaa muuqataa hadda rajo innagu reer puntland haddaynu nahay wakhti horeynu waxaynu go'aansannay inaynaan marna midnimada soomaaliya ka tanaasulin waxaa dastuurkeenna ku qoran qodobkiisa koowaad in midnimada soomaaliya ay muqadis tahay puntlandna inay u dhisan tahay inay mar walba raadisay jiritaanka ummadda soomaaliyeed waynu ku shaqaynay meel baynu gaadhsiinay dhibaato kastoo laynoo geystaynu ku dulqaadannay haddana waxaan leenahay meesheedii aynu ka sii wadno waxaynu ognahay hadda maanta sannadkan gudihiisa waa markii labaad oo soomaali guurta ay inoo timaado oo qof walbaa uu dareemay inuu gurigu ka soo guuriya ku yimid ay isku mid yihiin waxaan aada ugu mahad celinayaa shacabka reer puntland guud ahaan gaar ahaana xukuumadda waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka ay u gashay in qofka soomaaliga oo ka soo guuray ama arlow iyo cadde ka soo guuray ama meel kale ka soo guuray oo u soo daaq doontay puntland sidii loo garab galay dadkii waagi dhoway dhibaatadu ku dhacday oo beriga tegey waxaan ognahay iyadoo dadka reer puntland dhibaatoonayaan oo gurmad u baahan yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddu inay yidhaahdeen martidaan idinka hormarinaynaa shacabka reer puntlandna uu sidaa raalli kaga ahaa ilaa konton kun oo qoys oo soomaaliya maalkoodii iyo naftoodiina aynu marti gelinnay aad bay waxay u tahay in la xuso arrintaas hadda waxaan ognahay ilaa lix kun toddoba kun oo qoys oo galmudug ka soo daaqdoontay inay puntland yimaadeen anugu daraad waxaan ku soo maray jidka dad dhibaataysan iyagii xoolahooda meesha aan ugu imid gaariga markii laga dejinayey dad safara oo waddada marayay baa inta bacaad weyn tagay waxay u soo qaadeen biyihiya raashin dadka ah dhibaatadii ka muuqatay waxay kari damiirkoodu siin waaye dadkaasi xoolaha dhibaataysan inay dhaafaan waxaan odhan lahaa marka dadka martidaa inoo yimidna ha la soo dhoweeyo ceelasha biyaha wax laga siiyo daaqah wax laga siiyo magaalada ha laga siiyo dowladdana waxaan odhan lahaa dad martiyaa inoo yimid oo tabaalaysane ka warqa fiican ha loo yeesho oo maamullada degmooyinka dadkaasi yimaadeen iyo gobollada madaxdooda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka codsanayaa inay si gaara u faraan dadkaas si gaara in loo xanaaneeyo oo looga warqabo tan kale arrintan hadda soomaaliya meel fiican bay hadda wax marayaan maamulkii dowladda cusbeydoo hadda dhalatay oo madaxweyne farmaajo iyo ay madaxda ka yihiin ra-iisul wasaare khayre waxaad moodaa qoladii hadda beddeshay inay ka xiisad iyo xasarad yar yihiin dadaalkoodu wax kasta ha noqdo laakiin waxay u baahan yihiin garab haddaan garabkaas aysan ka helin dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedna isbeddelka aynu filayno sannad walba inaynu xafladahan oo kala qabanno oo dad dhintay aynu nidhaahno way fiicnaayeen waxba tari mayso waxaa la rabaa wixii laynoo tabcay dhaxalkooda inaynu ka dhabayno inaynu iscafino in soomaalinimadii dib loogu noqdo in inta maqani kalsooni ay helaan kuwa hadda cabanayoola waa nala dulmiyey dulmigii in ay ka soo laga laga dhaahiyo haddaan taa leelin oo madaxda maanta joogta aysan sidaa ku shaqayna haddee wakhtiguna waa isgurayaa innaguna sidaasaynu ku tegaynaa oo waayeel ku noqonaynaa kuwayna ka dambeeyaana badahay ku dhammaanayaan waxaan odhan lahaa marka madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba waxaan odhan lahaa xamar keliya ha fadhiinina gobolladoo dhan mara gaar ahaan puntland xamar waynu ognahayoo laba dariiq laysagama laaban karo puntlandna laba kun oo kilomitir baa qofku maanta mari karaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin inaynu ilaahay uga xamdinayn mudan tahay laakiin waxaan leenahay xukuumadda meelaha nabaddu ka jirto xukuumaddu ha timaado ha ku shaqayso tala ahaan waxaan odhan lahaa meelaha meel walbaa waxbay risooskeeda leedao ku fiican tahay wasaaradihii iyo dowladdii haddii xamar keliya lagu ururiyo dee awalba dowladda soomaaliya waxay u duntay risoskii oo dhan baa xamar la isugu geeyey waxaan odhan lahaa marka dowladda federaalku ha qaybiso wakhtigeeda iyo awooddeeda oo gobollada iyo maamul goboleedyada wakhtiga wax ka siiso madaxdu hadda meel ha tageen shacabka oo dhan bay soomaaliya madaxu yihiine waxa la qaybsadeen qolo walbaa dareenkeeda ha arkeen qoladii nabad u baahan nabadda ha kala shaqeeyeen qoladii horumar u baahanna horumarka ha kala shaqeeyeen madaxda dowladaha dowlad goboleedyadana waxaan leeyahay haddaydan ku xirmin idinkiiyo dowladda dhexe aydan xiriir wanaagsan yeelan oo sidii horeo dhici jirtay aydan wax ka beddelin oo wixii khilaafaad ama hadaloo yimaada ay dadka shacabkaa la ogeysiina aydan hoos u xallin haddee qolada teeranku marbu ku dhammaanayaa markuu dhammaadana qolada kale meel cusub bay wax ka bilaabayaan marka waxaan odhan lahaa isfahamka dowladda soomaaliya wuxuu ku imaan karaa in la wada shaqeeyo insha allah waxaan rajaynaynaa munaasibaddan munaasibaddeeda kale soomaaliya oo nabada oo qof walbaa meeshuu doonayo uu maro oo qof walbaa uu xorriyo dareemayo oo qof walbaa uusan dhibaato qabin in ilaahayna ku simo halka kelmada aan ku dardaarmayaa waxaa weeye dadku haddii uu ka fasaaday shay waxaa jira hadduu fasaado aan dawa imaanayn waa diinta diintu hadday fasahaado waa waxa princibalkaa qofku aaminsan yahay oo qofku uu u dhinto inuu aan aan gorgortanka lahayn diintu hadday fasahaddana dhibaatadu hari mayso qolyahan burcabdiimeedda ah in badanna waaye dadka badankiisu waxay aamineen nimankaa inaan laga hadli karin shabaabka iyo wixii la mid ah dadku waxaad aamintaan ajashiinna ilaahay baa haya gacanta ilaahay bay ku jirtaa horaa laynoo xukumay kuwii hadda laga sheekaynayey oo gumaysiga la diriray inay dhimanayaan way ogaayeen laakiin kama ay tegin maddoodii iyo dareenkoodii ma ay lumin oo waa laydin dilaya ama gumaysi baa idin dilaya ugama ay tegin war diinteennu caymay u baahan tahay burcadbadeedda diinta qof walba waxaad isku tacallujisaa waxa ugu yaroo aad qabataa inuu noqdo inaad nacaladid markaad tukatidna aad ilaahay beridid oo aad tidhahda ilaahu kuwaa naga qaba sharkooda waa inta ugu yar inta kalena iyaynaan guryaheenna ku qarsana aynu iska dhicin nimankaa waxaan odhan lahaa dadka fikirka khaldan oo diimeed qaba diintay ku caddahay axaadiistay ku caddahay meel walbay ku caddahay qofka ay dilaanna waa ehlu janno kii dilaana waa ehlu janno gorgortan ma leh mararbaan waxaan maqlaya iyadoo laleeyahay lala heshiiyo qofka kahan hadda ka sheekeynayee ama heshiis buu leeyahy qof qaba dhaaw iligiisa kugu soo dhacaa inuu janno ku tegayo qof aaminsan oo daallimin ma gorgortan buu leeyahy waxaan leenahay kii hanuun la ilaahay ha soo hanuuniyo inta aan hanuunka lahayna ilaahay hayna ka adkaysiyo kuwii iska qabta allahayna ka dhig waxaan leeyahay dalka iyo diintaba ha loo shaqeeyo dowladda waxaan leeyahay wax badan oo waxqabadaa laydinka sugayaa howlo badan baa idiin yaal amniga dalku waa muhiim alxamdulillah puntland maanta waa nabad xaaladda gobolka mudug waxaan rabaa kelmad inaan ka idhaahdo gobolka mudug dhib baa ka jirta dowladda puntlandna dadaal badanna waa u gashay difaaciisa haddana dowladda federaalka iyo dowladda puntland iyo galmudug iyo waxaa laga hadlayaa heshiisyo waxaan odhan lahaa xaaladda gobolka mudug reer puntland ha u dhammaadeen taladeeda iyo meesha wax la marinayo iyo meesha wax la dhigayo iyo meesha lagaga hadlayo reer puntland ha u dhammaadeen waxgaradkooda iyo qaybahooda bulshada iyo dowladda oo iswata waa in laga yeeshaa siyaasad cad haddaan siyaasad cad oo lala galo tagan la helin hadda wixii golaha ka dhashaa jiriiban bay noqonayaan dowladda federaalkana waxaan leeyahay hawshaas ha loo dhammaado waa in lagu wada hadlaa miis bannaan oo soomaali oo dhan ay arkayso oo beesha caalamku arkayso oo qoladii gardaran galmudug iyo puntland waa inaan dad dambe micno darro u dhimana gardarradeeda la saaraa caalamka iyo soomaalina aragtaa haddaynu innagu gardarrada yeelanno waxaa la rabaa reer gal puntland haddaynu nahay inaynu gar qaadanno waa inaan walaalahan gar dhiblayn hadday gar daran yihiinna waxaa la rabaa si wanaagsan inaynu xaqeenna u sheegno oo muslimka muslim iyo gaalabayna la aragto arrintaas waxaan rabaa marka iyadoo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ina ku hogaaminayaan hawshaas inaynu u dhammaanno innaga reer puntlandna oo aynu dareenkeeda lahaanno oo innagay walaalaheen si aynu u kala nabadgalno laba maamul oo aan xuduud lahayn maamul lama ahaan karaan lama heshiin karo waa lay martiyi karaa anna wax waa martiyi karaa laakiin gurigayga oo layla leeyahay oo inaan leeyahay aan la ii oggolayn dee anna kuma noolaan karo qofka martidaahayna igulama noolaan karo waa lagama maarmaan marka hawshaas si nabadgelyo ah hadda ka hor maalin dhoweydna waa ku halqabsaday hadal madaxweynuhu hadda ka hor uu yidhi walaalahyo hadday nabad rabaanna nabad baan rabnaa haddaysan nabad rabinna nabad baan rabnaa laakiin micnuhu ma aha haddaysan nabad rabin waa isdhiibaynaa micnuhu waxaa weeye mar walba nabadda gobasha nabaddu waa fidsan tahay laakiin waa inay wada hadal iyo yeelataa garsoor cadaalad ah aad baad u mahadsantihiin dhegaysigiinna waxaan biyey waa aniga